gudoomiyaha degmada garowe cabdiqaadir maxamed maxamuud ah ayaa dhagax dhigay dhismaha argada garowe oo si casri ah loo dhisayo waxaana dhismaha maalgelinaysa goolis ah oo kaashanaysa maamulka degmada garowe qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay munaasabadda dhagaxdhigga argadan oo goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dhagaxdhigga argadan maanta waa maalin weyn waana maalin khayr waana waxaanayna ku soo beegatay fursad aad u weyn oo ah maanta oo la dhagax dhigayo aargadii caasimadda oo runtii barxadda shaqo fiican ka soo qabsoontay gebigeedaba la beddelay la dhireeyey naqshadeedii oo dhan la beddelay fiyugeedaan rajaynna fiyu qurux badan inuu noqdo waxaan rabnaa bulshadu inay taageeraan horumarka iyo shaqada ka socota magaalada drinhk oo inoo socda wax badan oo developmentiya socda developmentiga waxaa loo baahan yahay iyo dowladnimadaba inaan garab istaagno oo ilaashanno oo lagu mintido aad iyo aad bay u mahadsan yihin dhammaan ka soo qaybgalayaashu waxaan rajaynaynaa dhismayaasha ku soo jeeda barxadduna inay wada dabaq noqdaan oo isbeddelaan oo dad kalena ay dhisaynka beddelaan insha allaah aad iyo aad baa u mahadsantihin aad baan ugu faraxsannahay maanta gebagabadii waxqabadkii dowladda hoose magaalada biicdeeda laamiyadii iyo hawlihii badnaa iyo timirta lagu beerayo iyo nadaafadda iyo quruxda caasimadda mudnaantaa waxaan siinaynaa qolada deegaanka garowe oo aad iyo aad ugu mahadsan garowe waxaa mooddaa magaalooyin kale inay ka horumadhay markii la arko bilicdeeda iyo laamiyadeeda iyo quruxdeeda waxaasna waa iskutashi iyo waxqabadkii dadweynaha iyo dowladda hoose degmada garowe aad baad u mahadsantihiin waxaan leennahay intaa ka sii badiya nadaafaddana ha lagu dadaalo dhanka kale guddoomiyaha degmada garowe ayaa sheegay in horumarro kala duwan ah ay ka socdaan magaalada garowe gaar ahaan barxadana waa ilaahay mahaddiis inta la sheegay maanta waa runtii waa maalin farxad leh oo dhammaan dadka muslimiinta meela joogaanba dadku ay taagan yihiin bannaanka carafa maanta sagaal tahay waa maalin khayr waa maalin la soomayaa dhammaan dadku muslimiinta oo dhan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa hawsha tan maanta aan wadno iyo hawlaha kale oo buntland iyo hawlaha kale oo soomaaliyeed ilahay inuu noo fududeyo subxana wa tacaala runtii maantao kale waa maalmaha ducoodanka ducooyinka la aqbalo waa maalmaha laiscafiyo ilaahay loogu dhowaado waa maalmo khayr dadkana waxaan la iscafiye oo gacanta isqabsada intaa kadib waxaa inoo socday shaqooyin badan oo caasimaddu leedahay maanta middaana waxay ka mid tahay kuwii inoo socon jiray waa mashruucii ugu dammeeyey ee ka soconaya barxadda marka laga reebo meeshayna ka horraysa oo iyadana aan gacanta gelin doono insha allahu tacaala waxaa la rabaa dhammaan shacabka caasimaddu inay dareemaan wixii ilaahay siiyey inay ilaashadaan kuna mitidaan oo ku dadaalaan wax ay haystaan inaad dadku wada haysan inay ogaadaan waxaan rabaa inaan idiin sheego mashruuca kan buundada markaan bilownay iyo barxadda su'aalihii ugu badnaa waxay ahaayeen gormaha la bilaabi doonaa meesha tan waxaa laga yaabaa meeshan waa hor magac baa u taqayneen hadda magac baa loogu yeeri jiray hadda magaci waa isbeddelay wuxuuna isu beddelay haddana waa meesha soomaalida laga hagi doona insha allahu tacaala